زمجري زمجري أيها الأسد قد حق الجهاد وازأري وازأري وازأري وازأري غير جيش الحق لا يجلو الوغاد بالسيوف نمحق الكفار والحتوف منية الأبرار بالسيوف نمحق الكفار والحتوف منية الأبرار فالمنايا كالعطايا فامضي للجنات لا تخشى المنون فالمنايا كالعطايا فامضي للجنات لا تخشى المنون لنه لنه لنه لنه نحن أشبال الغزاة الفاتحين بالجهاد الجهاد الجهاد بالجهاد سوف تعلو راية النصر
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل امه امينا وان اميننا ايتها الامه ابو عبيده بن الجراح
ساحة الأسى لا نبالي بالأعادي عزمنا بالله مشدود الوثاق ummad waliba waxay leedahay amiin amiinka ummaddayduna waa abuu cubaydata bni jaraax sidaas waxaa yidhi rasuulka salallaahu calayhi wasallam isagoo ummadda baraya makaanada uu saxaabigan jaliilka ah ku leeyahay ummadda dhexdeeda waa mid ka mid a saabiqiintii ugu horraysay ee soo hormaray waxaa lagu tiriyaa inuu ku jiro tobankii ruux ee ugu horreeyay ee ugu soo hor islaamay ummadda waana mid ka mid ah tobanka ruux ee iyagoo nool loogu bishaareeyey jannada markii uu soo islaamay kana soo hijrooday maka ayuu yimid magaalada madiina kadibna nebiga salallaahu calayhi wasallam ayaa u diray najraan si uu dadka ku nool dhulkaas u baro qur'aanka cadaaladna ugu kala gar noqo جاء اهل نجران الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ابعث الينا رجلا امينا فقال لابعثن اليكم رجلا امينا حق امين حق امين قال فاستشرف لها الناس قال فبعث ابا عبيده بن الجراح marka laga eego dhanka dagaalada iyo nafurka waa abaanduulihii ciidanka muslimiinta faatixii dhulka shaam iyo amiinka ummadda nebi muxamed salallaahu calayhi wasallam wuxuu ka mid ahaa saxaabadii ka qayb qaadatay hijradii dhulka xabasha wuxuuna xaadiray dagaallo badan oo uu ka mid ahaa dagaalkii ugu horreeyay ee isku fara saaraan muslimiinta iyo gaalada ee beder halkaas oo abuu cubayda kula kulmay fidno aad u weyn kadib markii safka dagaalka ay isaga hor yimaadeen isaga iyo aabbihiisa uu xilligaas ka garab dagaalamayay mushrikiinta waxaa loo soo bandhigay inuu kala doorto diintiisa iyo dadkiisa balse kama labalabayn inuu doorto diintiisa waxaana go'aankaas adag uu allaah ka dhigay mid waara oo ku dayasho mudan wuxuuna ka soo dejiyey qur-aan la akhrin doono ilaa qiyaamaha لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحت تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب حزب الله هم المفلحون
wuxuu abuu cubayda xaadiray dagaalkii uxud wuxuuna ka mid ahaa saxaabada farakutiriska ah ee maalintaas ku sugnaaday furinta dagaalka islamarkaana difaacay rasuulka allah oo xilligaas halis galay islamarkaana ay mushrikiintu dhaawac u geysteen abuu cubayde ayaa dhanka bari uga soo gurmaday rasuulka allah isagoo khatar wajahaya markii uu sii xoogaystay dhaawacii gaaray rasuulka allaah kuna siyaaday xanuunka ay ku hayaan birihii lagu dhaawacay ee jidhkiisa galay ayuu abuu cubayde go'aansaday inuu ilkihiisa uga bixiyo biraha waxaana la wariyaa in mid ka mid ah ilkihiisa uu ku soo qabtay birta soona saaray kadibna ay iligtiisii dhacday kadibna uu isku dayay inuu ka soo saaro birta labaad kadibna ay iligtii labaad dhacday beder iyo uxud kadib wuxuu abuu cubayde ka qayb qaatay kana mid ahaa fursaantooda iyo faatixiintooda dagaallo badan oo uu ka mid ahaa howlgalkii xudeybiya wuxuu kaloo ahaa hogaamiyihii ciidanka muslimiinta ee dagaalkii yarmuug wuxuuna allaah waafajiyey inuu dagaalkaas uga guulaysto ku dhowaad nusmilyan gaaladii reer ruum ee dagaalkaas usoo qalab qaatay abuu cubayde allaha ka raali noqdee wuxuu lahaa sifooyin hogaamiyennimo oo ay ka mid tahay inuu ahaa qof amiin ah maadaama rasuulka allahba uu ku tilmaamay amiinka ummaddiisa sidoo kalena xambaarsan ruux qawi ah kuwaas oo ka mid ah tilmaamaha lagu xusho qofka mas-uuliyadda loo dhiibayo sida uu inoo sharaxayo sheekh abuu subayr raximahullah ina khayra man istaajarta alqawiyu alamiin ususka wilaayada iyo mas-uuliyaadka mas-uuliyaadka labadaa tiir ayaa aasaas u ah qofkii mas-uuliyad loo dhiibayo quwo waa karti iyo amaano amaanadu markaa asal ayay u tahay fii kulli lwilaayaat oo waa diintii iyo ammaanadii iyo kalsoonidii iyo hagar la-aantii quwaduna waxay ku xidhan tahay shaqo walba quwo ku munaasaba ayay leedahay hadday hawl ciidan tahay geesinimo iyo khibrad ciidan iyo karti ayay u baahan tahay hadday hawl maal iyo ay tahay dhaqaale waxay u baahan tahay iyadana dee ammaanadeedii iyo xisaabteedii iyo wax lamid ah iyo kalsoonideedii aayad kale alle subxana wa taala wuxuu ku yidhi inahu laqawlu rasuulin kariim dii quwatin cinda dilcarshi makiin mutaacin thumma amiin wax yar markaa waxaan dul istaagaynaa noocyada quwada laga rabo dadka muslimiinta ee mujaahidiinta ama raba si guud inay soo celiyaan dowladnimadii islaamka islaamka ay soo nooleeyaan balun dhinacyo yaroo ka mid ah kolley wax la koobi kara maaha laakiin inaan milicsano quwadan ee laga rabaa inay quwo dhinacyo kala duduwan leh ay tahay ko waxa uga horeeya attajriba alqitaaliya walkhibra alcaskariya walmacrifa alcaama bifunuuni alqitaal oo marba haddii siraac lagu jiro cadowna la rabo in la qanciyo islaamna in la tamkiiniyo o la xaqiijiyo horta dadkaas quwada la rabo in la diyaariyo waxaa ka mid ah dee quwada qitaaliga iyo khibradii caskariga ahayd iyo funuunkii culumta caskariga ahayd
والنفس تنصر وفي المكاريه تصبر حتى أتاها المبشر abuu cubayde caamir ibnu jaraax marka laga soo tago inuu ahaa khabiir caskariga iyo hogaamiye dagaal wuxuu sidoo kale ahaa shakhsi ku tilmaaman adkaysi iyo sabar waxaana taasi uga mara kacay duruufo adag iyo xaalado cakiran oo uu ka soo dhalaalay shaqooyinkii loo egmaday iyo saraayaadkii loo diray mid ka mida saraayaadka loo diray abuu cubayda waxaa ka mid ahaa sariyadii sayfulbaxri waxay ahaayeen ciidan ka kooban saddex boqol oo dagaalyahaan oo aan haysan wax cunto ah waxaana qofkiiba ku soo aadaysay xabad timir ah maalintii sida ay sheegayaan taarikhyahanada ibnu xajar wuxuu sheegaa inuu faariskan ka mid ahaa fursaanta muslimiinta uu allah sabab uga dhigay in la furto inta badan dhulka shaam wuxuuna yidhi ibnu xajar gacantiisa ayuu ku xaqiijiyey guulaha ugu badan ee lagu furtay shaam wuxuu kalsooniya kalgacayl ka haystay ummadda muslimka ah ee xilligaas joogtay mid yar iyo mid weyn intaba ilaa khaliifkii muslimiinta cumar bnulkhadaab uu hadda ka hor koox saxaabo ah ku yidhi tamaniya waxa aad jeclaan laheedeen inaad heshaan kadibna markii qof weliba uu sheegay wuxuu jeclaan lahaa uu isagu ku jawaabay waxaan jeclaan lahaa inaan helo gurigan oo buuxa oo ay ku jiraan rag la mid ah abuu cubayda xudeyfa iyo mucaad oo aan u adeegsado daacada allah cumar ibn khataab radiallahu canhu ardaa markuu khaliifka ahaa ayaa maalin maalmaha ka mid ah ayuu saxaabada wuxuu ku yidhi tamanow bal nin walooba maxaad jeclaan lahayd buu ku yidhi maxaad tamanin lahayd marka ninba meelbuu ku dhuftay ninba waxbuu sheegay cumar markaa radiallahu canhu arda isagaa layidhi bal adigana amiir almu'miniin tamana isaga markaa wuxuu yidhi atamana an yakuuna lii mila hada albeyt mitla abi cubayda gurigan muggii oo abu cubayde oo kale ayaan jeclaan lahaa abu cubayde wuxuu ka amiin hadi lumma ayuu ahaa min almubashariina biljanna ayuu ahaa caabida buu ahaa taqiya zaahida qaa'id ah ilaah subxana wataala ihsaal badan u kulmiyey khaluuq ah marka waxa weeyaan sida rageeridu ay u jirto ayuu tilmaamaya waa xilligii cumar jihaadku waxa waquud u ah iyo shidaal waa rag weeye marka waxa wax meeluhu ka dhutin karana waa rag la-aan weeye azmada guud ee caalam islaami ka jirtaana waxay waa azmatu rijaal oo mas-uuliyaddan islaamka maanta xambaaro sidii ay ahayd u xambaaro rasuulkuna wuxuu yidhi salawaatu llahi wasalaam dadku waa geel boqol ah oo laga yaabo haddaad maanta dhex gasho hal neef oo saalix u ah inaad safar ku gasho ood rakuub ka dhigan aad ka dhex weydo marka dadkuna waa badan yihiin laakiin waxaa laga yaabaa tayadu inay hoosayso إجدابه فاجعل لنا من بعدهم من مثلهم وارفع لنا في العالمين جنابه abuu cubayda caamir ibnu jaraax wuxuu ka mid ahaa dadka farakutiriska ah ee uu ilaashan jiray khaliifkii muslimiinta ee cumar wuxuuna ku soo daray lixdan ruux ee uu ka dardaarmay inay khilaafada hogaamiyaan geeridiisa kadib aad ayuuna uga warhayn jiray xaaladiisa hoose maadaama uu abuu cubayde ahaa qof suhdi badan oo aan la ogaan karin duruufihiisa markii uu dilaacay daacuunkii camwaas kuna fiday dhulweynaha shaam ayuu cumar isku dayay inuu halkaas ka soo kaxeeyo abuu cubayda si uu uga soo badbaadiyo geeri wakhtigeedii soo dhowaaday wuxuu u qoray warqad uu ugu sheegayo inuu uga baahan yahay inuu yimaado madiina si uu isaga garab ugu noqdo shaqooyinka halkaas ka socdana looga maarmi waayey balse abuu cubayda oo dareemay ujeedka warqadda ayaa u soo jawaabay khaliifka kuna yidhi waxaan ahay askari ka mid ah ciidanka muslimiinta wixii ay qabaan ayaana la qabaa markii cumar uu soo gaaray dhambaalkaas ayaa la wariyaa inuu aad u ooyey wuuna ku qeeliyey wuu geeriyooday abuu cubayda kadibna reer madiine ayaa ooyey maalmo kadib waxaa madiine la soo gaarsiiyey geeridiisa kadib markii uu asiibay daacuunkii camwaas uuna ku fiday jasadka amiinka ummadda iyo calansidihii muslimiinta ee raayada laa ilaaha ila allah ka suray dhufeesyadii ruumaanka iyo dhulkii shaam امضي للجنات لا تخشى المنون فالمنايا كالعطايا فامضي للجنات لا تخشى المنون sidaas ayuu ku shahiiday abuu cubayda kadib markii uu furtay magaalooyinka shaam iyo tuulooyinkooda ma jiro waayeel ku tasbiixsanaya dimashqa iyo caalim ku dhalanaya xamaah aabbe ku tukanaya cammaan iyo aadaan ka dhawaaqaya masaajidda muslimiinta ilaa halyeegaas faatixa ahaa wuxuu ku leeyahay ajar la mid ah ajarkooda maadaama uu dhulkaas soo gaarsiiyey nuurka islaamka wuxuuna magaciisa yahay weligiina ahaan doonaa mid ku keedsan maanka jiilalka muslimiinta halyeygaas oo islaamka ka soo raacay maka wuxuu maanta ku aasan yahay dhufaysyadii muslimiinta ee ku yaallay galbeedka dalka urdun
سوف تعلو راية النصر المبين بالدماء نصنع الأمجاد والوغى ساحة الآسى نصنع الأمجاد والوغى ساحة الآسى لا نبالي بالأعادي عزمنا بالله مشدود الوثاق لا نبالي بالأعادي عزمنا بالله مشدود الوثاق مجدنا مجدنا قام بالأسياف صرحا من جلال نصرنا نصرنا نصرنا نصرنا لن يلوح النصر إلا بالنضال اقدموا عصبة الأشبال واصنعوا عزة الأبطال عصبة الأشبال واصنعوا عزة الأبطال